bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaarta qiimaha lahow meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhduna ay ku astaysan tahay saddex iyo tobanka bisha maarso sanada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan faahfaahinno dheeri ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar maalintii shalay ahaa lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya halkaasoo rag ka tirsan ururka al-shabaab la sheegay in weerarka ay ku qaadeen halkaasi waxaana intii laaya haatan la xaqiijiyay ku geeriyootay dad kor u dhaafaya kow iyo toban ruux halka dhaawacyadani inta ay ka badan yihiin dadka geeriyooday ayaa waxaa la sheegayaa inay isugu jiraan saraakiil ciidamada dowladda kuwa etoobiya ee amisom iyo sidoo kale shakhsiyaadkii goobta weeraray iyo dadka lorayida waxaana sidoo kale jira dad ku dhaawacmay halkaasi wasiir ka mid a maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo lagu magacaabay cabdifataax geesi oo warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay weerarkaasi inuu ahaa mid loo soo qorsheeyay goobta in lagu soo qaado balse ay ka hortageen ciidamada ammaanka goobtana ay ku qaarijiyeen kooxihii weerarka soo qaaday ee u tilmaamay inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab waxa uu sheegay in haddii aan laga hortegi lahayn khasaaraha intaa uu kasii bada lahaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in dhowaan laga saari doono gobollada ay ka arrimiso ama deegaanada ay ka arrimiso maamulka koonfur galbeed soomaaliya haraadiga ururka al-shabaab ee gabaadka ka dhiganaya goobahaasi dhanka kale al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka waxayna tilmaameen inay ku dileen saraakiil ka tirsan ciidanka amisom ee ka socda dalka etoobiya iyo kuwa dowladda sidoo kalena waxyeelle ay ku gaarsiiyeen shakhsiyaad ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxa ay sheegeen in weerarkan uu ka turjumayay sida weli ay ugu xoogan yihiin al-shabaab qayba ka mida gobollada dalka soomaaliya gaar ahaan kuwa ay ka arrimiso maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee uu hormuudka ka yahay shariif xasan sheikh aadan wararka kale waxa ay tilmaamayaan in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya maalintii shalay xilliga weerarka uu dhacaya uu ku sugnaa gudaha xarunta la weeraray inkastoo gurmud ciidamada ammaanka iyo kuwa amisom ay u sameeyeen mardaba halkaasi laga saaray madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maalintii shalay xerigga ka jaray xafiiska hay-ad caymis ah oo lagaga dhawaa oo laga hirgeliyey gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ugu horeyn mid ka mid a mas-uuliyiinta shirkadda ayaa ka warbixiyey in ay tahay shirkad caymis ah oo gurmad u sameynayso dadka qaybta ka ah ama ganacsatada ka midka noqota hay shirkaddan oo dhowaan iyadu xafiisyo badan ka furatay qayba ka mid a wadamo dhowr oo ka tirsan qaaraddan afrika
iyagana lagu soo celiyo tareenkii ganacsi ay saarnaayeen shan kun oo litir oo baarool iyo diisal ah ama naafta oo meesha ugu jiray hadday guntaan ma sidaasay nolosha kaga hadhayaan hadday shakaabka ku jirayaan insha allah ka hadhi maayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa munaasabadda soo gebagabeeyey isagoona ammaanay shirkaddan waxa uu sidoo kale sheegay in arrintani ay tahay mid dhiiragelinayso ganacsatada soomaaliyeed in maalgashi ay ku sameeyaan gudaha dalka soomaaliya maadaama la helay shirkad caymis ah taasoona u shaqaynayso hab islaami ah faa'iido badan oo aad iyo aad u ballaaran ayaa ku jirta dadka soomaaliyeed waxaan leenahay marka ha loo soo hariiro hana la isticmaalo adeega shirkaddan caymiska ay bixinaysa haddii aan shirkadda adeegeeda la isticmaalin dee jiritaankeeda markaa adeegeeda haddii la isticmaalo maalin walba inay sii horumarto oo lacagta ay hesho meel kale sii geliso oo wax kaloo haddana mujtamac u baahaya ay kusii samayso ayaa ayaa suuroobayso suuragala marka waxaan leenahay ganacsatadii iyo aqoon-yahankii iyo maalqabeynkii hantiilayaashii soo abaabay shirkadaana hambalyo dadka soomaaliyeed sidoo kale waa u hambalyaynaynaa shalay fursad ayna haysanin ayay maanta haystaan shalay fursad yacni ka jirtay meelo kale iyo meelo fogfog iyo dalal kale iyo ayaa maanta gurgoodii iyo muxuu ahay gogashoodu taallo halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayana waxaa si diira loogu soo dhoweeyey dalkaasi masar asigoona madaxweynaha halkaasi kaga qaybgalaya shir lagaga hadlayo horumarka dhaqaale ee dalka masar iyadoona kulankaasi sidoo kale lagu wada madaxweynaha markuu dhammaado in kulamo gooni gooni a uu la qaata ganacsatada qaybaheeda kala duwan ee iyagu danaynaya in maalgashi ay ku sameeyaan gudaha dalka soomaaliya wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada qaahira ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha dalka masar iyo xubno ka tirsan wasiirada dalkaasi iyo sidoo kale safaaradda soomaaliya ee dalka masar magaalada hobya ee gobolka mudugna waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ganacsi oo ku aadan tan iyo wixii ka dambeeyey markii halkaasi ay isaga hayaameen kooxihii burcadbadeedka inta badan ka qolaysa jiray biyaha badda soomaaliya wararka laga helaya magaalada hobyo ayaa waxa ay tilmaamayaan in sidoo kale dib ay u furantay dekedda magaalada hobyo muddo siddeed iyo toban sano kadib iyadoona haatan ay kusoo xirteen laba duumood kuwaasoona u raran ganacsato soomaali oo wada noocyo kala duwan ee ganacsi iyadoona dhibaatooyin ay kala kulmi jireen dadka ku dhaqan gobolka mudug iyo nawaaxigiisa shaxnadaha ka imaanayay meelo ka baxsan magaalooyinkaasi kuwaasoona inta badan ka soo degi jiray magaalada muqdisho ama magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland ana xarunta gobolka bari dadka ku dhaqan magaalada hobyo iyo qaybo ka mida gobolka mudug ayaa si aada u soo dhoweeya arrinta ku aadan in sha ay dekadda kusoo xirtaan doono wada shixnado kala duwan oo u raran ganacsato soomaali ah ayadoona tilaabadan ku tilmaamay mid horumar kusoo saa'idinaysa degmada hobyo wasaaradda amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in kor loo qaadi doono ammaanka magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya si looga hortago khataraha weerarada kaga imaada dhanka ururka al-shabaab ee saameynta ku yeesha bulshada qaybaheeda kala duwan wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya master cabdirasaaq oo warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada muqdisho ayaa ka dhawaajiyey in wax laga qaban doono falalka abaabulan ee inta badani ka dhaca bulshada dhexdeeda ay sameynayaan rag ka tirsan al-shabaab waxa uuna sheegay in ciidamada ammaanka heegan buuxa la gelinayo sidii lagaga hortegi lahaa dhibaatooyin ka dhasha weeraro lagu qaado goobaha dowladda iyo sidoo kale meelaha dadka ay isugu yimaadaan kuwaasoo inta badan beegsi u ah ragga ka tirsan al-shabaab ee ka barbar dagaalamaya wararka naga soo gaaraya magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilanna waxa ay sheegayaan in kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga kulmiya maalintii shalay halkaasi uu ka dhacay iyadoona kulanka u ahaa mid looga hadlayay caqabadihii ugu dambeeyey iyo sidoo kale horumarka siyaasadeed ee u gaaray xisbigaasi mas-uuliyiin dhowra oo ka hadashay goobta uu ka mid ahaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee maamulka somalilan master biixi ayaa waxa uu sheegay in caqabad ay ku yihiin doorashooyinkii hirgala somalilan xilligii loogu talagalay asxaabta mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladda somalilan sida uu ka dhawaajiyay kuwaasoo beryihii lasoo dhaafay dhankooda ku eedeynayay maamulka somalilan inuu caqabad ku yahay doorashooyinka inay dib ugu dhacaan xilligii loogu talagalay sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka somalilan oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inayna jiri doonin baarlamaan la kala dirayo kaasoo beryihii lasoo dhaafay si aada warbaahinta ay u hadalaysay waxaana ugu dambeyn munaasabadda soo gabagabeeyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan kaasoo tilmaamay inaysan jiri doonin waxyaabaha ay sawiranayaan asxaabta mucaaradka ee kasoo horjeeda waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey inay diyaariyeen qaabkii ay u dhici lahayd doorashooyinka waxaana saddex maalin ka hor uu sheegay inay gudbiyeen lacagihii loogu talagalay komishinka doorashooyinka ee gaaraya saddex milyan oo dollarka maraykanka ah asxaabta mucaaradka ee kasoo jeeda xisbiga kulmiye ee haya talada maamulka somalilan ayaa beryihii lasoo dhaafay waxa ay sheegayeen inay jiraan dhibaatooyin dhanka xukuumadda ka taagan taasoona ah inay suurtagal ay tahay dib u dhac ku yimaada xilligii loogu talagalay doorashooyinka maamulka somalilan oo la filaya dhowaan inuu halkaasi ka dhaco walow haatan ay ka harsan yihiin wax ka yar saddex bilooda ciidamada ammaanka ee magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexena waxay ugu baaqeen shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaaladaasi inay kusoo wargeliyaan haddii ay arkaan wax dhibaato ku keenaya bulshada qaybaheeda kala duwan ee qayb ka dhah amni darro iyadoona maalin habeennimadii xalay ama fiidkii hore xalay gacanta ku dhigay ciidamada dad qorsheynaya in falal amni darra ay ka geystaan gudaha magaalada jowhar sida hadalka ay u dhigeen taasoona sababtay ka gadaal markii ay kusoo wargeliyeen bulshada ku dhaqneed goobta ay waxyaabahaasi damacsanayeen inay ku sameeyaan ciidamada halkaasi ku sugan ee ammaanka gaar ahaan kuwa booliska ayaa kaga mahad celiyay shacabkii kusoo wargeliyey dhibaatada ay kooxdaasi la damacsaneed in halkaasi ay ka fuliyaan ayadoona sidoo kale loogu baaqay bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada ku dhaqan inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si looga hortago dhibaatooyin soo gaara weeraro argagixiso halkaasi ka dhaca ugu dambeynna wararka naga soo gaaraya degmada buulaburte ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka jirto dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha ah taasoo saameyn ku yeelatay dad aada u fara badan oo ku dhaqan magaalada buulaburte kuwaasoo haatan dhibaatooyin kala kulmaya xanibaada ururka al-shabaab ay geliyeen magaaladaasi maamulka gobolka hiiraan ayaayaa dhankooda sheegay inay ku howlan yihiin sidii gurmud loo gaarsii lahaa degmada buulaburte waxaana kal hore degmadaasi laga qaybiyey raashiin ay ku talagashay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya inkastoo dhibaatooyin ay kala kulmeen dadkii raashiinkaasi ka qaatay gudaha magaalada kuwaasoo meel bannaanka ka ah magaalada ay kaga gubeero ka tirsan ururka al-shabaab sidoo kalena dignin u jeediyey cid allaaliy ciddii mar kala qaadatay raashiin ay qaybisa dowladda federaalk ee soomaaliyana ay la kulmi doonto dhibaatooyin kale dadka qaar ayaa waxaa la sheegayaa inay isaga carareen magaalada ayagoo raadinaya nolol ka wanaagsan midda ka jirta degmada buulaburte oo lasoo sheegaya xataa inaysan jirin goobaha caafimaadka ee degmadaasi kuwaasoo haatan la sheegaya in wax daawo aynan oolin sida kal hore ay ka dhawaajiyeen maamulka degmada buulaburte ee gobolkaasi hiiraan warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa nagaintaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sida ayu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu